bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada warka ugu door karoon duhurnimadan dalsan idiin haysana waxaa ka mid ah
taliyaha ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad salaad oo amray in si deg deg ahi baariis loogu sameeyay qaraxii lagu dilay taliyaha nabad sugidda ee gobolka gado
madaxweyne xasan shiikh oo sacuudiga uga qaybgalaya shirka dalalka carabta iyo shiinaha oo ka furmay dalkaas
qaramada midoobey oo ka degtay xaalad deg deg ahi oo ay sheegtay inay ka dhici karto dalka soomaaliya
wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo dalka switzerland uga qaybgalaya shir looga hadlayay wax ka qabashada dadka barakacayaasha ah
maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ugu baaqay dadka deegaanka ceeldheer inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda ee dhowaan la wareegay
maamulka hirshabeelle oo maamul cusub u magacaabay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan
wararka dibadda aan idiin haynana waxaa qayb ka ah
taalibaan oo faragelin ku tilmaamtay qeelo dhaan ka dhalatay xukunada dilka iyo karbaashka ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labiiyo tobnaad sannadah labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo fidsan
taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad salaad ayaa amray in baadhis deg deg ahi lagu sameeyo qaraxii lagu dilay taliyaha nabad sugidda gobolka gado washington ha dhamaystiro taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa mahad maxamed salaad ayaa ka tacsiiyey dilkii taliyihii nisa ee gobolka gado cabdiraxmaan cabdulaahi aadan oo loo yaqaanay bakaal kooke oo saqdii dhexe xalay lagu dilay qarax miino oo ka dhacay gobolka gado taliyaha nabad sugidda mahad salaad oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku dalbaday in qeybaha baarista ee hay-adda in ay baaritaan dhabaha ku sameeyaan qaraxii lagu dilay taliyihii nabad sugidda ee gobolka gado marxuum bakaar kooke bakaal kooke ayaa waxaa xalay qarax miino oo ka dhacay inta udhexaysa degmooyinka luuq iyo sidoo kale doolow lagu dilay taliyihii nabad sugidda gobolka gado kaa oo lagu magacaabi jiray bakaal kooke waxaana xilligaas qaraxa uu ku haleelay ay kusii jeedeen gobolka gado gaar ahaan degmada dolow sidoo kale qaraxa ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kale oo isugu jira dhimashadii dhaawac uu soo gaaray askar ciidan oo la socotay bakaal kooke iyadoona weerarka kadib u dhacay dagaal dhex maraya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab wararka ayaa intaa kusii daraya in dadka waxyeelada kasoo gaartay qaraxa uu kamid ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda magaalooyinka beledxa iyo dolow cabdulaahi kiniini kaas oo la tilmaamay inuu dhaawac soo gaaray weerarkaas lagu diray taliyihii nabad sugidda gobolka gado ee bakaal kooke ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona tilmaamay in weerar kadib ay hub ka furteen sida ay sheegeen ciidamo la socday taliyaha iyagoona intaa kusii daray in ay weerar kadib ay isaga tageen xubnihii weerarka furiyey goobta
mahadsanid xuseen washington madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sacuudiga uga qeybgalaya shirka dalalka carabta iyo shiinaha oo ka furmay dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdii uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee shalay ka ambabaxay dalka jabuuti ayaa gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudiga madaxweyne xasan sheikh iyo wafdii la socday ayaa waxaa garoonka diyaaradaha riyaad uga hortegay oo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda boqortooyada sacuudiga iyo safiirka dowladda federaalk ee soomaaliya ee dalkaasi u fadhiya ujeedka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee magaalada riyaad ee dalalka sacuudiga ayaa waxa uu yahay ka qaybgalka shirka dalalka carabta iyo shiinaha kaas oo looga hadli doono iskaashiga iyo horumarka madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay sacuudiga waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madax ka tirsan boqortooyada oo ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimo kale oo muhiim ah
qaramada midoobey ayaa ka digtay xaalad deg deg ahi oo ay sheegtay inay ka dhici karto gudaha dalka soomaaliya isku duwaha gargaarka bini-aadanimada ee qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa si weyn uga digay waxa uu ugu yeeray xaalad deg deg ahi oo musiibo ay oo ka dhici karta dalka soomaaliya wuxuu sheegay in kalabara dadka ku nool soomaaliya ay saameysay abaarta soo noqnoqotay iyadoo ku dhowaad lix dhibic toddoba milyan oo kale ay halisi ugu jiraan inay soo wajahdo cunto la-aan iyo ammaan daro sida uu sheegay ku dhowaad toddoba sideed dhibic waa toddobo dhibic sideed milyan oo soomaali ah oo ah ku dhowaad kalabar dadkeeda ayaa waxaa saameeyay abaarta ku dhowaad hal dhibic saddex milyan oo qof waxa ayna barakaceen tan iyo janaayo waa labada kun iyo labaatanka lix dhibic toddoba milyan oo qof ayaa la filayaa inay soo wajahdo heer sare oo cunto la-aana iyo ammaan daro taasi waa dhammaadka sanadka soo socda ayuu yidhi aadam cabdul moola isku duwaha gargaarka bini-aadanimada ee qaramada midoobey ee soomaaliya
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ugu baaqay dadka deegaanka ceel dheer inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda ee dhowaan la wareegay sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena xuseen washington gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan faal oo ku sugan deegaanka ceeldheere ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ugu baaqay dadka deegaanka ee deegaankaas ku sugan in ay la shaqeeyaan ciidamada dowladda federaalk ee la wareegay dhowaan deegaanka ceeldheere gudoomiyaha oo warbaahinta kula hadlayay deegaanka isaga uu garab taagan yahay madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ay ku sugnaan doonaan deegaanka islamarkaana ay xaqiijiyeen amniga wuxuuna shacabka deegaanka ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago faraalka amni darro ee dhici kara inay halkaas ka dhacaan gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa kusii daray in deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay ka socdaan howlgallada amniga lagu xaqiijinayo iyo kuwo ka dhana dagaalama al-shabaab waa sidoo hadal ku dhigay gudoomiyaha
aad iyo aadaan idiin salaamaynaa waana ku faraxsanna sidaad noo soo dhowayseen cadowga sida laydinkaga dulqaadana idinkuna inaad u diidiina hadda ka dib rajayaynaa sidaa dowladdiinna iyo idinka aad markasta isu aragtiin qadka waxaa idiin diiday xaaladda waad la socon lehdeen reer ceeldheere waa idin salaamaa marka ugu horrayso ilaahay baa mahad iskale maanta neesu kaan keenay muddo badanoo la kala qoqobnay deegaannada aan maaragtay mas-uuliyadda naga saareed dadkii joogay iyo annaga aan maaragtay muddo dheer is arki lahayn alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan iyo in aan laale intay ka qayb qaadatay ugu horreeyo madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha isteytka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan oo maaragtay wada sameeyeen dhammaantooda dadaal badan iyo ciidamada qalabka sido intaas loo wada istaagay inay maanta aan su nimaadaa ilaahay qadiray ilaahayaana mahaddaas iskale aad iyo aadaad u mahadsantihiin howlihiinna iyo sida aan rabna inaan maaragtay idinla isu waraysanno kuma dhammaan karta saacadahan aan haysanno mana lagu soo koobi karo idinku naftiinna waxaa laga yaabaa meesha ilmo yaryar aan u jeedaa dhallinyaro yaryar aad u yaryar aan u jeedaa weligood dowlad maba arkin aan maleha waxay la yaaban yihiin dadkan oo dharka kala xihan ma aqaan facebook iyo haddaa qabtiin laakiin waa laga yaabaa inaa xoogaa xog ogaal tihiin laakiin qadamjama shaqeeya marka waa yaaban yihiin waa u jeednaa waxay la yaaban yihiin libiska aan wadanno aa libiskiina waa ka beddelaya maaho weligiin dawlad ma aragteen ma maqasheen ya marka sheekadayna iyo maarata iswaraysigayna iyo xaalado badan oo maarata layska waraysto kuma soo koobmi karto saacaddan wakhtigaa nugu gaaban awgeed marka aad iyo aadaan idiin salaamaynaa waana ku faraxsanna sidaad noo soo dhowayseen cadowga sida laydinkaga dulqaadana idinkuna inaad u diidiina hadda kadib rajayaynaa sidaa dowladdiinna iyo idinka aad mar kasta isu aragtiin qadka waxaa idiin diiday xaaladda waad la socon lehdeen adduunyadu internedaa lagala socdaa internetkaas waxaa idiin diiday waa nimanka cadowgaayo halkan jooga xaaladda dhan hadda waa ka dherganaa laheedeen waxaad ogaa laheedeen niman oo la socda xaaladda waddanka ka jirta ayaa ahaa laheedeen kulligiin dhallinyartiinna marka aad ayaad u mahadsantihiin marka wakhtigaa nugu yar meelo badanaa loo socdaa laakiin wakhti fiican aan maarata herceeldheere la qaadan doonnaa intuu u nimaado alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waddankayna noo xoreeyey cadowgii ragaadiyey ummaddan dhibaateeyey ka dulqaaday dadaalkii lagu baxshay waxaan rabnaa inuu dadaalkii siduu sii socdo si aad idinkana u gaartiin dowladdiinna idinku aad maarata isula jaanqaadeen aadaad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
codkaasina wuxuu ugu dambeeyey warbixintii washington wafdi ka socda ah dowladda soomaaliya ayaa dalka switzerlan uga qeybgalaya shir looga hadlayo wax ka qabashada dadka barakacayaasha ah ilaan
ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdixakiim ashkir ayaa jineefa switzerland uga qaybgalay shir gaar ah oo waa u n h c r soo qabanqaabisay loogana hadlayay isuduwista horumarada wax looga qabanayo barakacayaasha arrimaha diiradda lagu saaray waxaa kamid ahaa in xal waara loo helo barakaca xoogan xooganah la saaro in wax laga qabto sababaha keena barakaca oo ay kamid yihiin colaadaha iyo isbedelka cimilada waxa kale oo looga hadlay barakacayaasha iyo shucuubta martigelisaba ay la iman karaan xal waara oo ay bulshadu hogaamiso lafdhabarna u tahay soomaaliya waxa ay diyaarisay shuruuc wax loogaga qabanayo barakacayaasha waxa ayna saxiixday heshiisyo la rajeynayo inay wax weyn ka taraan duruufaha dadka ku barakaca gudaha dalka oo uu ugu dambeeyey heshiiskii kambaala sidoo kale hay-adda qaxootiga qaranku ayaa wada tirakoob rasmi ah si loo ogaado tirada barakacayaasha soomaaliya waxa ayna dib u howlgelisay hay-adda maareynta iyo musiibooyinka sidaasi waxaa khudbadiisa ku sheegay wasiirka ashkir wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo sii hadlayay waxa uu yiri soomaaliya waxa ay qabtaa waa in si dhib ah wax looga qabto sababaha keena barakaca iyada oo ka duuleysa qorshaha ayay dowladdu xooga saartay in ay la timaado qorshe lagu xasilinayo goobaha cadowga laga xoreeyey bilihii ina dhaafay si aanay shacabka degan uga soo barakicin deegaanadooda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dahfurtay bishan qorshaha xasilinta oo ah mid ballaaran
halka warkaas aad kala socotaana waaraadii haddalsan sagaashan iyo kow dhibic shan magaartis markaana wararka dibadda daalibaan ayaa faragelin ku tilmaamtay qeeladhaan ka dhalatay xukunka waa xukunada dilka iyo karabaashka dowladda daalibaan ee afghanistan ayaa khamiistii si kulul uga soo horjeesatay qeeladhaan caalami ah oo ku saabsan dhaqangelintii ugu horeysay ee xukun dil iyo sidoo kale ku dhaqanka shareecada islaamka waxay ku tilmaamtay cannaan iyo faragelin lid ku ah arrimaha gudaha dalkeeda afhayeenka daalibaan sabiixullaahi mujaahid ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dhaleeceyntani ay tahay nasiib daro fahan la-aan iyo cilmi baaris la-aan islaamka iyo afghanistan waxaana uu sheegay in in ka badan sagaashan iyo sagaal boqolkiiba dadka afghanistan ay yihiin muslimiin wax badan ayaynu u horeyn sidii shareecada islaamka dalka looga hirgelin lahaa ayuu yidhi mujaahid arbacadii daalibaan ayaa fulisay xukunkii ugu horeeyey ee dilka ee ka dhacay meel fagaaro ah tan iyo markii ay la wareegeen awoodda sanadkii hore iyagoo dilay nin dil lagu xukumay taasoo dhalisay carada waa difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee caalamka mareykanka ayaa dilkan ku tilmaamay mid cambaareen mudan xukunka dilka ahi ayaa waxa uu ka dhacay garoonka ciyaaraha lagu ciyaaro oo ku yaala galbeedka gobolka faarax halkaasoo madaxda ugu sareysa taalibaan ee ka mid ahaayeen boqolaal dadweyne ah oo u daawasho tegay saraakiisha ayaa sheegay in xukunkani uu fuliyey aabbaha dhalay dhibanahani oo ahaa mid waafaqsan qisaas sharciga islaamka oo dhigaya in qofka la ciqaabo si lamid ahi sidii dhibanaha loo dilay
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen radio dalsan cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel